hay-adda iwaada ayaa magaalada burco dad barankacayaal ah ugu qeybisay deeq xoolo nool ah oo loogu talagalay inay isticmaalaan inta lagu jiro maalmaha ciidda madasha lagu qeybinayay xoolaha udxiyada waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta hay-adda iwaada maamulka magaalada burco iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh aadan xasan guddoomiyaha hay-adda iwaada ayaa ka warbixiyey xoolaha ay qeybiyeen waa mar kale iyo qaybintii udxiyada waa maalintii labaad ee ciidda weeyaan alxamdulilaah alxamdulilah waxa weeyaan waxaa halkan aanu magaranaysaa ayay ku kala qaybinay magaranaysaa khaasatan qaxoontiyada iyo i d b kaamyada meel walba ah haddii ay tahay xasankayd iyo hadday tahay harwanaag iyo hadday tahay allahuma salli calaa maxamed daayir fuul haydhiibiyadaas oo dhan ayaa magaranaysaa iyo magaranaysaa yaanu ku qaybinay udxiyadoodii iyo jeelka weyn iyo dhakhtarka dhibirka iyo dhakhtarka t b-da gobolka togdheer iyo saaxil oo iyagana dhakhtarka t b-ga iyo dhakhtarka magaranaysaa dhibirka iyo iyo allahuma salli calaa maxamed iyo jeelka weyn iyagana magaranaysaa qaybtaasi ay ka socoto alxamdulilah maroodi jeex oo iyaduna magaranaysaa ay maanta qaybintu iyaduna ay ka socoto ceeri gaabo iyo magaranaysaa degmooyin kale oo badan oo magaranaysaa iyaduna ay qaybtani ay ka socoto ayaa magaranaysaa udxiyadu jirto ilaa iyo berito iyo maalinta ka xigtay kastamana waxaa qorshaha ugu xiga inay weliba ay sii socoto shalay sidaasay u socotay waa ilaahay fadligii weeyaan qaybintaa faraha badan ee ummadda badan ee boqolaalka kuna boqolaalka kuna ay magaranaysaa ay ka qayb qaadatay ka faa'iidaysatay iyo magaranaysaa ciddii la soo baxday ayaa magaranaysaa ilaahay jasaa'i khayr laha siiye ajarkeedana ayaa iskale halkanna waxa weeyaan dad aynu magaranaysaa dadkeennii jilicsanaa ee baahnaa ayaynu magaranaysaa farxadda ciidda aynu kala qayb galnay oo aad iyo aad ugu faraxsan intaasoo dhanna wixii halkan igu yimi guddoomiyeyaashoodii ayaan mid walba ku wareejiyey kuwa kale ee gobollada ka qaybinayana mas-uuliyiintayada gobollada noo jooga ayaa ka mas-uula oo iyagana magaranaysaayay ku wada wareejinaya oo sidaasay magaranaysaa sida halkan ay uga socoto ayaa gobol walba ay uga socotaa oo hawshiisu cidda nooga mas-uulkaahi ay magaranaysaa ay ku wareejinaysaa ciddii loogu talagalay qaar ka mid ah guddoomiyaasha kaamabka barakacayaasha ayaa u mahad celiyey hay-adda iwaada waxaanu halkan kula wareegnay hay-adda iwaada ee khayrigaa ee uu guddoomiyaha ka yahay sheekh aadan waxa weeyaan wuxuu nagu wareejiyey howlo badan buu noo qabtay aadna horta ilaahay baa mahadle sheekha iyo hay-addaba waanu u mahadnaqanaa khayrigaa iyo sheekh aadanba waanu u mahadnaqanaa howlo badan buu noo qabtay masaajid buu nooga dhisay magaalada indhibiga xasankayd masaajidkii wuu shaqaynayaa macalin baa jooga malcaamadiibaa toddobaatan arday baa dhigta waxa weeyaan si fiican buu u shaqaynayaa waxaanu ka codsanaynaa sheekh aadan iyo hay-adda khayrigaaba inay halkaana noo soo kordhiyaan oo macalinka iyo malcaamadda noo dhisaan macalinkana waxa weeyaan nagala wareegaan iyo masaajidkan uu ka shaqaynayaba aad iyo aad baanu ugu mahadnaqanaa maantana waxay nagu wareejiyeen oo halkanaanu hadda goobta u joognaa ulxadii ayay nagu wareejiyeen waxa weeyaan xoolihii ulxada ee la qalayay bay nagu wareejiyeen oo aanu kala wareegnay oo ka guddoominay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay halkii qof waliba iyo hay-adda khayrigaa iyo sheekh aadanba ilaahay khayr ha ugu bedelo halkay ka soo saareen aad baanu ugu mahadnaqanaa waxaan ugu mahadnaqaynaa hay-adda ilwaada iyo sheekh aadan oo hogaaminaya oo aan ahayn markii u horreysay ee markii mar iyo laba iyo saddexba nagu soo laba jeer noqday oo dadkii u baahnaa u keenay arigaa aan la wareegayno maanta aadan sheekh aadan kala wareegayno masaajidkiibuu hore uga dhisay haddii aan loo beyd maayo waa ku mahadsan tihiin haddii aan loo beyd maayo haddana waxaanu baahannahay madariisad masaajidkii waan ku liibaanay dadkiina way ku duceeyeen dhowr jeerna arigan waa loo qalay magaalada taayar fuulka way ku mafsuudeen waanay ku farxeen laakiin waxaan aad iyo aad ugu baahannahay madariisadii inay hay-adda ilwaada ay noo soo raaciso oo haddii aala dadku qur-aanka ku bartaan ducaduna ay halkaa ka sii badato insha allah dadkii soo bixiyey ayaa hay-adda ilwaadaba waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihin hay-adda khayriga ah ee iwaada ayaa inta badan ka shaqaysa arrimaha samafalka taasi oo ka qayb qaadata taakuleynta dadka danta yar